بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda imaarada islaamiga ee kaabul oo si adag ugu jawaabtay waxaa loogu yeero hay-adda qaramada midoobe kadib markii ay dhaleecaysay xukunada xuduudda ah ay fulinayaan maxkamadaha imaarada maliishaadka kooxda r s f oo diyaarada isqarxiya ku burburiyey kaalmo shidaal iyo kaabayaal muhiim ah oo ku yaala magaalada dekedda leh ee boorta suudaan bilo kadib la wareegidii ciidanka suudaan haddaba maxay weeraradaani ka dhigan yihiin wasiir ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda oo ku baaqay in la gaajeysiiyo shacabka magaalada khaza ilaa ay ka wada dhintaan islamarkaana duqaymo lagu burburiyo kaydadka cuntada ee jiidda mas-uuliyiin ka tirsan bakistaan iyo iiraan oo ku dhawaaqay iskaashi militari iyo mid amni xilli xiisadaha ka jira dhulka qaaradda oo ekaha hindiya ay cirka isku sii shareerayaan isbahaysigaani halisma ku yahay dowladda hindiya maxaan ka ognahay sidii uu dhacay shirqoolkii maamulka yuhuudda loogu gacangeliyey falastiin maxaanse ka ognahay kaalinta hindiya ay ku lahayd ololaha lagu dhisayay kayaanka sahaynada ay reer galbeedku horboodayeen waxaad maqli doontaan qaybta labaad warbixin aan kaga hadlayno xidhiirka adag ee u dhexeeya nidaamka sahaynada iyo xukuumadda hinduuska ah ee hindiya ka jirta qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeedda bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobka ugu horeeyana waxauu noqonayaa wasaaradda arrimaha dibadda imaarada islaamiga afghanistan ayaa soo saartay bayaan ku qornaa lahjad adag kaasoo ku socday waxa loogu yeero qaramada midoobe kadib markii dhaleecin ay u jeedisay maxkamadaha imaarada oo fulinaya xuduudda allaah xukuumadda islaamiga ah ee kaabul ayaa si adag uga jawaabtay dhaleecayntaas iyadoo sheegtay in cidda dhaleecaynaysa xukunada islaamiga ah ay yihiin kuwo jaahiliin ah oo aan waxba ka aqoonin xuduudda allah aysanna ka labalabayn doonin in waddanka shareecada islaamka lagu maamulo khadcasna ay tahay iskudhaqanka shareecada islaamka haddaba bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda islaamiga ee kaabul maxaa xilligan ku soo beegay muxuuse fariimo ah uu xambaarsanaa waxaan qodobkaasi ka waraysannay walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed
Een, waa mahadsan tahay suhayb Een, wasaaradda khariijiga ah ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa soo saartay bayaan ay kaga hadlayso dhaleecaymo iyo een, cadaadis kaga imaanaya gaalada midooday oo ku aadan tadbiiqinta shareecada islaamka imaarada islaamiga afghanistan oo ku timid een, dhiiga shuhadada kow iyo labaatan sanana la halgamaysay ee saliimiintii jinsiyadaha kala duwanaa ee ku duulay waddanka afghanistan waxay bayaankeeda ku sheegtay in ay eh, cambaaraynayso en, dhaleeceymo kheyr mas-uulnimo ah oo kaga yimid en, waxaa loogu yeero ergeyga qaramada midoobey ee wadanka afghanistan kaas oo dhaleecinayay xukunada qasaasta rajmiga iyo xadudinaha ee imaarada maxkamadaheedu ay tadbiiqiyaan sohibow bayaanka waxaa lagu sheegay in waxaa loogu yeero qaramada midoobey ay bilowday inay faragelin ay ku samayso xukunka islaamiga ee wadanka ka jira laakiin faragelintaas sooma dhaafsiisna dhaleecayn taas ayaa allaha mahadiis ah oo wax saameyn ah gaalada midooda kumala gudaha wadanka afghanistan imaaraduna waa mid madax bannaan oo shacabka muslimiinta ah ee reer afghanistan rabitaankooda ku shaqeynaysa rabitaankooduna waa tadbiiqinta shareecadda islaamka oo malaayiin qof oo shuhado ah ay u horeen malaayiin ay u barakaceen dalkuna u burburay bayaanka imaarada waxaa lagu xusay in dhaleecaynta ka timid gaalada midooday ay ku aadaneed xukunno qisaas ah oo maxaakimta imaarada ay ka fuliyeen ilaa iyo saddex wilaayo oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee wadanka afghanistan afghanistan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo soddon iyo afar gobol dhammaan goboladaas maxkamadda islaamiga ayaa ka furan oo tadbiiqinta shareecada islaamka ayaa halkaas si rasmi ah ee loogu hirgeliyey wilaayaadka xukunada qisaasta ee ugu dambeeyey ay ka dhaceen ee gaalada midooda ee ka qayla dhaamisay waxa ay kala yihiin wilaayaadka baadgiis namruus iyo faraah oo imaarada wilaayaadkeeda ka mid ah imaarada bayaankeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda bayaanka ka soo baxay waxaa lagu sheegay in marnaba aysan gorgortan ka gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka falkanina uu yahay mid faragelin qaawan ah oo gaalada midoodoba ay ku soo samaysay xukunka islaamiga afghanistan ka jira waxaana imaaradu ay tawdiixisay in xukunadu ay yihiin kuwo cadaalad ah oo kitaabka iyo sunnada lagu tadbiiqiyo maxaakimta waxayna soo maraan herar kala duwan oo lagu hubiyo xukunada dhacaya sida maxkamadda ibtidaa'iga ah oo loola jeedo kiiska heerka ugu horreeya uu soo maro maxkamadda istinaafka oo ah in dadka xukunada lagu rido ay racfaan qaadan karaan haddii ay ku qanci waayaan xukunka iyo maxkamadda tamyiiska oo dib u egta dacaninta iyo durudda lagu sameeyo xukunadii dhacay imaaradda waxay sheegtay in nidaamkeeda cadaaladda ay yihiin kuwo hufan oo kitaabka iyo sunnada waafaqsan islamarkaasna tadbiiqa shareecada iyo xuduudda sharciga ah ay yihiin lama taabtaan qisaastuna ay taas ka mid tahay ayna dhegna jala u siinaynin oo ay sii wadayso tadbiiqinta shareecada islaamka wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaradda islaamiga afghanistan ayaa ugu dambeyn waxay bayaankeeda ku sheegtay in ku dhiirashada ka timid gaalada midooday inay dhaleecayso tadbiiqinta shareecada islaamka ay tahay jahli ka haysato axkaamta islaamiga ah imaaradda waxay sheegtay in shareecada islaamka ay tahay cadaaladda allah oo u talagalay dadka ku dhaqan koonkan dhammaantiis marka imaaradu waxay bayaankeeda kusoo gabagabisay in lama taabtaan ay tahay ka hadalka tadbiiqinta shareecada islaamka gorgortan aan marnaba laga geleynin marka suheyb bayaanku inahaas ayuu taabanayay tan iyo markii imaaradu talada wadanka ay la wareegtay sanadii labada kun kow iyo labaatankii bishii agosto maalina aan xukun maalina aan maalina aan la baajin tadbiiqa shareecada ee wadanka afghanistan laakiin tan hadda waxaa kusoo beega baa laleeyahay horumarka dhanka ganacsiga ah horumarka dhanka amniga ah warshadaha iyo isku filnaanshiyaha heerka ay gaartay wadankii oo barwaaqo noqday indhaha dunidana ay ku sii jeedaan gaar ahaan dunida muslimka oo isha ku haysa afghanistan ayaa waxay keeneen in indhahaas iijaabiga ah ee wanaagsan laga leexiyo oo gaaladu mar walba waxay ku farxaan dhibaatada soo gaarta muslimiinta waxay rabaan in iijaabigaas laga leexiyo oo wadankay ka dhigaan mid silbi ah lagu baaba'ayo gacmaha lagu goonayo dadka lagu leynayo eerinta ka timid gaalada midooday marka la eego oo la fasiro lahjadda ay adeegsadeen waxay sheegeen in dadkii la laynayo yacni xukunkii qisaasta ahaa ee ilaah subxaana watacaala uu dejiyey ayay ku tilmaameen dad la laynayo marka ujeedkoodu waxaa waaye waxay ka gubtay in in een shareecada islaamka koonka ay ku dareerto oo ay ka socoto taas ay ka gubteen iyo horumarka ee dadka oo idil ay hadal hayaan baraha bulshada iyo warbaahinta caalamiga ay soo qaadayaan ee, mugdiga afghanistan ka jiray inuu hadda nuur isku bedelay een, malaayiin qof oo dibadaha u qaxay ay soo laabanayaan qurba joogta wadanka ay maal gashanayaan yacni wanaaggaas ayay gaalada ee, u cuntami waaye marka waxay bilaabeen inay duraan oo dadka ay kaga dhigaan in afghanistan uu ka jiro xukun horor ah Een, waa dabcan nuurka alle gaaladu mar walba inay dimiyaan ay isku dayayaan Ee, maadaama mas-uuliyad ee, wadanka ay ka saarantahay imaaradda afghanistanna waxay ku qasbanaatay in een, dadka beenta loo sheegayo ee xataa muslimiinta ahayn ay u bayaaniso xaqiiqda ka jira gudaha wadanka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa xiisadda suudaan oo u muuqata mar kale mid soo labakaclaynaysa kadib la wareegiddii ay milatarigu la wareegeen caasimadda waddankaas iyo kooxda r s f oo saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha isqarxiyo ku burburisay goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha magaalada dekedda leh ee boorto suudaan sida uu baahiyey wargeeska suudaan tribuni waxaa mar kale mid si aad ah u soo labakaclaynaysa u muuqata xiisadda suudaan kadib la wareegistii ay ciidanku milatariga la wareegeen magaalada caasimadda ah ee khartuum iyo guud ahaan xaruntii madaxtooyada waxaa lagu waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay kooxda r s f diyaaradaha keligooda isqarxiya ay ku weerareen goobo kala duwan sida kaalimo shidaal iyo kaabayaal muhiim ah oo ku yaala gudaha magaalada dekedda leh ee boorto suudaan halkaasoo ay bilo ka hor la wareegeen ciidanka milatarigu waxaa lagu waramayaa in sidoo kale goobaha muhiimka ah ee ay diyaaradaha r s f beegsadeen ay ka mid yihiin dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boorto suudaan iyadoona sawiro internetka lagu baahiyey iyo muuqaalaba lagu arkayey holac iyo uuro mar qura cirka isku shareeray sidoo kale waxay duqaymuhu beegsadeen een baqaaro shidaal oo ku dhow dekedda koonfureed ee boorto suudaan intaa kadib waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in laba qarax oo kale laga maqlay agagaarka hoteelka marina oo ku yaala magaalada boorto suudaan iyo agagaarka saldhigga ciidanka falamingo ee ku yaala waqooyiga magaalada waxay majalladu gunaanadkii ay sheegaysaa in weerarkan uu noqonaya midkii labaad oo noociisa ah oo ka dhaca gudaha magaaladan iyadoo maalin ka hor ay ciidanku janjawiidka sidan oo kale ay u beegsadeen goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha boorto suudaan weliba iyagoo adeegsanaya diyaaradaha droniska ah ee keligood awooda inay isqarxiyaan waxayna xiisaddu hadda u muuqataa mid albaab hor leh furan doonta kadib la wareegistii ciidanka milatarigu ay gacanta ku dhigeen madaxtooyada iyo guud ahaan caasimadda khartuum wasiir ka tirsan maamulka yuhuudda oo ku baaqay in la gaajeysiiyo shacabka reer khaza ilaa ay ka dhammaanayaan islamarkaana duqaymo lagu burburiyo dhammaan keedadka cuntada ee marinka khaza waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeeska maalinlaha ah ee yeeni shafaq ugu horrayntii waxay jiriiraddu warbixinteeda ku bilaabaysaa waraysi uu bixiyey wasiir xag jir ah oo lagu magacaabo amashaai ilyahu kaasoo waraysigiisan si gaar ah u siiyey kanaalka toddobaad ee yuhuudda waxa uu ninkan oo awood ku dhex leh maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku baaqayaa in guud ahaanba la laayo oo dhulka lala simo shacabka reer khaza burburintooda iyo layntoodana laga bilaaboba in la duqeeyo guud ahaan keedadka cuntada ee marinka waxa uu ninkan oo qayb ka ah xisbi xag jir ah oo uu hogaamiyo itmar ibnu kafiir uu sidoo kale sheegayaa in waxba aysan ku fadhin beegsiyada loo geysanaya kaalimaha shidaalka marinka khaza iyo goobaha kale balse ay muhiim tahay in si gaar ah loo bartilmaameedsado halbowlaha oo uu ku tilmaamay inay tahay goobaha cuntada lagu kaydiyo wax dhibaato ah kuma jirto in la duqeeyo goobaha shidaalka iyo baqaarada cuntada waana muhiim in ay gaajoodaan shacabka reer khaza waxaa sidaas yidhi wasiirkan xag jirka ah ee maamulka gumaystaha yuhuudda ka tirsan mar uu sidoo kale la hadlayay dowladaha ku baaqaya in gurmad deg deg ah la gaarsiiyey qidaaca khaza ayuu yidhi ninkan dhammaan hadallada yaabka leh ee ku aadan in la keeno gurmad deg deg marinka khaza wax shaqo ah kuma lahan anshaxa yuhuudda isagoo ula jeeda in ay markan ka go'an tahay in ay si guud u laayaan shacabka reer filistiin gaar ahaan kuwa ku nool marinka gunaanadkii ninkan waraysigiisa oo dheeraa waxa uu sidoo kale ku baaqayaa in si guud ahaaneed loo cadaadiyo shacabka reer filistiin meel walbo ay dunida uga sugan yihiin isagoona markan isku dayey in uu ku soo jeediyey indhaha dowladaha sharta si ay cunaqabateenna bahalnimo u saaraan shakhsiga filistiiniga ah goob walba uu ugu nool yahay daafaha caalamka isagoona sheegay in middan ay soo dabcin doonto kooxaha muqaawamada filistiin maadaama uu aaminsan yahay in haddii mar la cadaadiyo shacabka ay iyaguna isdhiibi doonaan mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xukuumadaha tehraan iyo islaamabad oo saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay iskaashi militari iyo mid amni xilli xiisadaha ka jira dhulka qaaraduweekaha hindiya ay cirka isku sii shareerayaan waa qodob kale oo aan ku midacsan doonno xubinta wargeysyada siduu saacadihii lasoo dhaafay baahiye wargeyska maalinlaha ah ee bakistan daily wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo saacadihii lasoo dhaafay booqasho ku joogay dalka bakistan ayaa la kulmay taliyaha guud ee ciidanka bakistan iyadoona labadan mas-uul ay halkaas ku wada qaateen kulan saacado badan socday oo daaranaa dhinacyo dhowr ah waxay jiriiraddu sheegaysaa in labada nin ay diiradda saareen sidii looga hortegi lahaa xiisadaha hadda ka dhex aloolsan xukuumadaha hindiya iyo islaamabad iyadoo markan ay majalladu muujinaysa in iiraan ay doonayso in qaab dhexdhexaadina ay ku laran tahay ay ku dhex gasho xukuumadaha islaamabad iyo new delhi waxay sidoo kale dhinacyadu inta ay kulankoodu uu socday ay isku soo hadal qaadeen iskaashi militari iyo mid amni oo xooggan intaba ay ololsan yihiin xiisadaha hadda ka taagan dhulka qaaraduweekaha hindiya waxaana dabcan iskaashigan ay sida wadajirka ah hadda u muuqday ay ku dhawaaqeen xukuumadaha tehraan iyo islaamabad dabcan uu ku soo beegmayaa xilli maalmo ka hor sidan oo kale gudaha dalka bakistan ay gaareen saraakiil ciidan oo ka socda dhanka dowladda turkiga iyadoona shalay warbixinno soo baxayey oo ku saabsanaa booqashada wasiirka arrimaha dibadda iiraan ay sheegayeen in sidoo kale ninkan uu doonayo booqasho in uu ku tago gudaha dalka hindiya halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono narendra modi wasiiradiisa ugu sarreeya oo uu ugu horeeyo taliyaha ciidanka haddaba su-aashu waxay tahay hindiya ma aqbali doontaa wafdiga ninkan uu hogaaminaya ee doonaya in ay gaaraan gudaha dalka hindiya waase laga dhursugi doonaa wixii soo kordha guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aan imminkan idinku wareejiya walaalkiin suyiib cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalam ulyowm نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag maxaan ka ognahay sidii uu u dhacay shirqoolkii maamulka yuhuudda loogu gacangeliyey dhulka filistiin maxaanse ka ognahay kaalinta hindiya ay ku leedahay ololihii kayaanka sahaynada lagu dhisay ay reer galbeedku horboodayeen waa qaybta labaad warbixinno aan kaga hadlayno xiriirka adag ee ka dhexeeya nidaamka sahaynada iyo dowladda hinduuska ah ee indiya ka jirta warbixintan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir si aan wax badan uga ogaano halka uu ka soo bilowday xidhiirka yuhuudda iyo hindiya ee ku aadan nacaybka islaamka la dagaalanka muslimiinta iyo burburinta muqadasaadkooda waxay noqonaysaa in dib aan xusuusaha u celino bartamaha qarniga lasoo dhaafay ii waxay ahayd markii dhidabada loo taagay nidaamka sahyuuniga ee xoogga ku haysta dhulka filistiiniyiinta wixii ka dambeeyey horaantii qarnigii labaatanaad magaalooyinka filistiiniyiinta waxa ay martigelinayeen maleexim taariikhi ah iyo dagaallo dhiig badan uu ku daatay waxaana ay muslimiinta iskaashanaya ay si aada ugu babac dhigeen yahuuddii gumaysidoonka ahayd iyo garbihii ugu muhiimsanaa ee hiilka iyo taageerada ay ka heliyeen reer galbeedka ay horboodayso saniibeedda ingiriiska ayaa ahaa garbihii ay ku duulayeen dadka yahuudda oo xilligaasi ahaa milishaad aan ku guulaysan karin xaqiijinta damacoodii guracna ciidamadii hindiya ayaa iyaguna waxay yahuudda uga dhignaayeen gaashaan adag iyo gurmad gaar ah iyagoona kala qayb qaadanayey fududeynta istaraatiijiyadii ay soo dhiseen reer galbeedka ee lagu doonayay in lagu qabsado dhulalka filistiiniyiinta sidoo kale waxaa iyagoo ka barbar dagaalamaya milishaadkii hubeysnaa ee yahuudda ay ciidamadii hindiya kasoo muuqdeen fagaarayaasha dagaalka ee filistiin intii ay socdeen dagaaladii u dhexeeya muslimiinta iyo dadka yuhuudda ah oo garab ka heliyey saliibiyiinta iyo hinduuska في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1918 saddexii labaatankii sebteembar sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo tobankii ciidamada hindiya ayaa u istaagay dhabarjebinta cadow kale iyagoo nafsadooda u huray furashada magaalada xeefa ee israa'iil maamulka yuhuudda dhankiisa ma dafirsanaa waxqabadkii xoogganaa iyo kaalinkii ay ka soo dhalaaleen ciidamadii hindiya markay ka qayb qaateen suurtagelinta ay dhulka filistiiniyiinta ay ku soo dhacaan gacanta yuhuudda tani waxay ii tahay sharaf weyn anigoo wakiil ka ah wasaaradda difaaca in aan salaamo ciidanka geesiyada ah ee hindiya ee ka qayb qaatay xoraynta xayfa xorayntan ayaana si dadban uga qayb qaadatay qabsashadeenna وهذا التحرير ساهم بشكل غير مباشر في تحريرنا iska horimaadkii ugu horreeya ee filistiiniyiinta ay isaga caabinayeen boobkii yuhuudda ayaa dhacay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii kaas oo socday muddo shan iyo toban maalmood oo xidhiir ah islamarkaana dhimasho dhaawac ku noqdeen wax ka badan saddex boqol oo ruux ingiriiska oo ahaa taageerayaashii ugu weynaa ee yuhuudda ayaa soo saaray go'aan ah in la daldalo cid weliba oo ku lug yeelata kacdoonka ka dhanka kayeenka sahayanaada isagoo dhanka kale hubeynayay dadka yuhuudda si ay u caburiyaan filistiiniyiinta waxaa dhanka kale xusid mudan in halganka filistiiniyiinta oo laga dareemayey inuu sii nuxuusayey muddadaasi wixii ka dambeeyey ay sabab u ahaayeen soo ifbaxa dhinacyo qabanahoo dhabarka ka toogta muslimiinta islamarkaana iibsada dhulkooda walaalahoodna khudlaamiyey kuwaasoo ah xukaamtii xilligaas maamulayay waddamada muslimiinta ومما سبق يتضح لنا أن عبد العزيز أول حاكم عربي قبل بإقامة دولة لليهود وأول حاكم wixii aan soo sheegnay waxay noo caddaynayaan in cabdulcasiis uu yahay hoggaamiyihii carbeed ee ugu horeeyey ee oggolaaday in yuhuudda loo dhiso dowlad sidoo kale wuxuu ahaa hoggaamiyihii ugu horeeyey ee is-hortaag ku sameeyey islamarkaana dhiciseeyey kacdoonnada reer filistiin wuxuu ahaa hoggaamiye u caynsan rabitaanka iyo afkaarta ingiriiska wuxuu ahaa mid la damqada yuhuudda dhanka kale aanan wax dhib ah u arkaynin in la barakiciyo filistiiniyiinta go'aankiisu wuxuu ahaa ha baaba'do filistiin hana la burburiyo masjidul aqsa marba haddii uu ingiriisku iga raali noqonayo isla markaana uu u ilaalinayo boqortooyadiisa iyo ubadkiisa sidaas darteed waxaa halkan noogu kala caddaanaya farqiga u dhexeeya sheegashada xukuumadda sacuudiga iyo xaqiiqada dhabta ah ee taariikhiga ah لنا الفرق بين الرواية الرسمية السعودية والحقيقة التاريخية الواقعية kacdoonadii ugu caansanaa ee filistiiniyiintu ay kula jireen gumaystaha iyo kuwii soo dhisay waxaa ka mid ahaa thowradii uu hogaaminayay sheekh cisuuddiin alqasaam allah u naxariiste kaas oo horaantii qarniga lasoo dhaafay si adag uga dagaalamay damacii yuhuudda dhallinyaradan ku dhiirigelinayay halganka waxaa mar kale kun sagaal boqol afartan iyo shantii dib u bilowday kacdoonadii jihaadiga inkastoo hoggaankii hormuudka u ahaa halgankaasi ay ugaarsi gaara kala kulmayeen ingiriiska marka qaa'idkii weynaa iyo sheikhii weynaa ee la odhan jiray ciise diinuulqasaam wuxuu bilaabay dadka reer filistiin inuu baraarujiyo oo kiciyo oo yidhahda khatartan idinku soo waajahan miyadaan arkayn dhulkiini yuhuud baa la siinayaa ingiriis baa gacanta u gelinaya marka mudaaharaad iyo qaylo xatari mayse hala dagaalamo halkaasuna ku shahiiday ingiriiska ayaa dilay markaa kadib ayaa waxaa bilaamay raggii uu sameeyey iyo raggiidii uu tababaray ee kataa'ib alqasaam la odhan jiray ayaa dagaalkii bilaabay taariikhda inta u dhexaysay kun sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii ilaa sagaal iyo soddonkii toban kunoo yuhuuda iyo toban kunoo ingiriis ayay meesha ku dileen jihaad baa meesha ka socday dhinaca kale waxaa dagaaladii tooska ah barbar socoday dadaallo siyaasi ah oo ay horboodayeen dowladaha reer galbeedka iyo hay-adaha caalamiga ah kaasoo sharceed lagu siinayey dagaalka ka dhanka islaamka iyo muslimiinta kuwaas sidoo kale sare loogu qaadayay falalka yuhuudda loogu deegaaminayay dhulalka muslimiinta sida bacadada u ahayd hay-adda waxaa loogu yeero qaramada midoobay marka laga hadlayo go-aanada la xidhiira arrimaha muslimiinta iyo gardaamooyinkeeda waxayba kal hore muddadaasi ay diyaar la ahayd meelmarinta go-aankeeda iyadoo sharqoolada qayaxan ee ka dhanka ah muslimiinta ay halkudhig uga dhigtay magaca nabad ilaalinta
قرار اللجنة الخاصة بفلسطين تم qaraarka guddiga hoose ee filistiin waxaa la ansixiyey markii codka la qaaday waxa uu codeeyey soddon iyo saddex ruux saddex iyo tobanna way diideen halka toban xubnood ay ka aamuseen codbixinta
go-aankaasi waxuu dhabarjab ku noqday kacdoonadii tobanaanka sano oo soo jiitamayay balse lagu kala dhantaalay khiyaanada iyo mu'aamaraadka loo soo dhiibay xukaamta dawaaqiidda inkasta uu xooganaa kacdoonka ay sameeyeen shacabka filistiiniyiinta in is hortaag geesinimo iyo sugnaan leh ay ku sameeyeen damicii yuhuudda iyo hanqaltaagooda haddana waxaa arrimahaas oo idilka tan badnaa khiyaanadii lagu sameeyey muslimiinta ay ay soo qorsheeyeen salibiyiinta ay horboodayso dowladda ingiriiska sida uu sheegayo sheekh cabdalilaah marka dagaalka la leeyahay sideed iyo afartankii wuxuu ahaa dagaal lagu shirqoolayo jihaadka falastiin ka socday dowladihii carbeed baa waxa lagu yidhi meesha dagaal la gala yuhuudda iyadoo la rabo in muslimiinta meesha lagu jebiyo toddoba dal bay ahaayeen hadda ka magacaabi karo suuriya misra iyo urdun iyo lubnaan iyo sacuudiga ciraaq waxbay ka hayd baan isleeyahay yamanna ciidan bay soo diraysan malaynayo waxaaba la odhan jiray aljuuyuushu sabca marka waxay ahaa niman aan moral haynin diin ku dagaalamayn qoomiya carabiya carabiya iyo yuhuud baa dagaalamaysa ay u dagaalamayeen saas ayaa ciidamadii carabta lagu jebiyey sababta keentana de waxay ahayd niman kuma dagaalamayn diin kuma dagaalamayn jihaad ma ahayn dagaalyahanka iyo halgamaagii shahiidka ahaa si aan u rajaynayno cabdulqaadir al xuseeni ayaa waxaa loogu yeero jaamacadda carabta wuxuu u diray warqad ay ku qoran tahay fariin si cad uu mas-uuliyadda wuxuu ku dhacay kacdoonawadeyaashii muslimiinta oo dusha uga saaraya xukaamta dabadhifyada waxaana uu yidhi waxaan idinku dhaliilayaa oo dushiina saaran mas-uuliyadda waxayna ugu dhacay waxaad ciidamadeeni khudlaamiseen oo aad ka tagteen laxadaadkii ugu dambeeyey ay ka guulaysan lahayn cadowga adinkoon ku garab istaagin wax hub ama gargaar ah intaas kadib waxaa istaagay kacdoonkii iyadoona ay ka dambeeyeen gaboodfalle xoogan oo lagula kaca muslimiinta dhacdooyin kala duwan oo naxdin leh ayaana is soo tariyey muddo kooban gudaheedna waxaa timid ku dhawaaqidda maamulka yuhuudda oo sheegtay magaca dowladda israa'iil اليوم ينتهي الانتداب maanta ayuu dhammaanayaa joogitaankii ingiriiska ee dhulka filistiin waxaana hadda aan ku dhawaaqaynaa in la asaasay dowladda yuhuudda ee dhulka filistiin taasoo loo bixiyey magaca dowladda israa'iil
marka laga yimaado kaalintii xooganeed ee dowladda hindiya ay ku lahayd qabsashadii yahuudda ee filistiin waxaa dhanka kale kun sagaal boqol afartan sideedii kashmiir ka socday kacdoon bulsho oo ka dhan ahaa gaaladii hinduuska
كان هجوما مفاجئا جدا wuxuu ahaa halgan adag oo dhallinyaradii muslimiinta ee kashmiir ay isaga difcinayeen gaalada hinduuska oo markaasi doonayay inay qabsadaan deegaanada muslimiinta burburin iyo dhibaatooyin kala duwanna ka waday dhulkaasi hase ahaatee waxay dhanka kale la kulmayeen gaaladaasi darabaad adagu kaga imaanaya dhanka kacdoonwadayaashii difaaca u ah dadka muslimiinta i m watali oo ah madaxii hore ee ciidamada booliska ee waadiga kashmiir waxauu dagaalo adag oo xoogan ku tilmaamay weeraradii iska dafcinta ahaa ay soo qaadeen muslimiinta si kastaba ha ahaatee halgankii adkaa ee dhallinyaradii reer kashmiir ayaa ku dhowaaday inuu gaaro halkii ugu sarraysay hadafkiisa oo ahaa xoreynta mandiqadda oo idil hase ahaatee laguma guulaysan arrinkaasi sababo ku aadan dowladda hindiya oo qaaday tallaab cusub si hakad loo geliya kacdoonka jihaadiga ay sameynayeen dhallinyarada kashmiir waxaa mar kale dowladda hindiya oo kaashanaysa reer galbeedka oo ay ugu horreysa britaaniya ama ingiriiska ay dejiyeen shirqoolada ay caanka ku ahaayeen waxaana ay qadiyadii ka taagneed kashmiir ay u weeciyeen dhanka waxaa loogu yeero qaramada midoobay si dadka muslimiinta ay ku dhaqan mandiqadaas loo duujiyo xuquuqdooda islamarkaana loo lumiyo lahaanshiyahooda dhulkaasi ugu dambeyn waxaa soo haleela wax la mid ah masiirka wuxuu ku dhacay reer filistiin haddaba aan dhegaysanno qayb ka mid ah kilib ku aadan filim dokumentary oo laga soo diyaariyey sidii u dhacay qorshihii ka dhanka ahaa mandiqada kashmiir halkan waxaan u nimid sababtoo ah ma doonayno inuu siraacan uu sii ballaarto abriil kun sagaal boqol afartii sideedii golaha amniga ee qaramada midoobay wuxuu bakistaan ka dalbaday in dhammaan dhinacyada maamullada ah iyo kuwa aan ahaynba laga saaro jaam iyo kashmiir waxaa hindiya la faray inay dhimaan cadadka ciidankooda oo ay soo reebaan tirada ee suurtagalka tahay inay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka iyo sidoo kale sugitaanka xukuumadda kumeelgaarka ah waxaan isku raacay kuwa isku maslaxadda ah ee dhabta ah wixii hadda ka dambeeya waxay qaramada midoobe nidaamin doontaa codbixinta lagu go'aaminayo masiirkeenna بالمصلحة الحقيقيين بعد ذلك ستنظم الأمم المتحدة استفتاء لتقرير المصير dhab ahaantiina waxaa hirgeliyay qaybtii koowaad oo ahayd xabad joojinta hase ahaatee waxaa meel cidlo looga dhaqaaqay fulinta qaybtii labaad oo ahayd samaynta afti lagu ogaanayo aragtiyaha bulshada arrinkaas oon ilaa hadda dhicin go'aanada qaramadii midoobe ma ahan kuwa marnaba u adeega maslaxadda muslimiinta kumana sii jirto marka uu go'aankaasi yahay mid ka hor imaanaya danahooda wixii ka dambeeyey muddadaasi waxaa ilaa maanta deegaanada filistiin iyo kuwa mandiqada kashmiir ay beelaha u yihiin dhibaatooyinka ee gaboodfallada cadowga waxaana tobannaan sano ka soo wareegata markii la ixtilaalay ilaa maanta ay wajahayaan dhibaatooyinka nolosha noocooda kala duwan
يا مو في كل بلادي يا مو محلى الشهادة ابنك راح لشهيد يا مو محلى الشهادة ابنك راح لشهيد warbixinta soo socota waxaan hadduu allah oggolaado tooshka ugu ifin doonaa xaaladda nololeed ee muslimiinta hindiya iyo dhulka kashmiir iyo mowqifka bakistaan ee la xidhiira muslimiinta ku dhibaataysan dhulka kashmiir ee dhaawaca ah
ابنك راح لشهيد شهيد ورا شهيد والموكب عندي بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لنور الهدى والشوق حاديها